gudaha ah oo ciidanka marabisoonayaan ayaga wasaaradda gaashaandhigga oo ahayd meel ay iska abaabulaan cadowgu in wakti muddo laga joogana gacanta lagu dhigay waxaad la socoteen obarashinada socda magaalada iyo gobollada ka socdaba inay si wanaagsan u socdaan ciidamada xoogga iyo ciidamada qalabka sidana ay gaarayaan gulo waaweyn taasna allah ku mahadsa subxaanahu watacaala oberashinkaa socda waxaan rabnaa inuu ku dhammaado si guulah ku soo dhammaado dalka oo nabada ku soo dhammaado ummadda soomaaliyeed oo ka tashata aayaheeda iyo horumarkeeda iyo mataqaanaa sharafkeeda labaatan sano oo burbura kadib waxaan himilo weyn ka qabnaa in dalku uu si buuxda gacanta dowladda ugu soo laabto amnina u naqdo ummadda soomaaliyeedna fursad loo siiyo inay aayahooda ka taliyaan gaaraanna himilooyinka ay higsinayaan waxaana shika ku jirin cadowga inuu burburayo burbur ku socdo waxaadna la socodsiin meel kastoo mataqaanaa ciidamadana ay tilaab ka qaadeen waxay ka soo hooyeen guulo amnigaas iyo guulahaasaana sii xoojini doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qof walba oo soomaaliya waxaan rabnaa inuu qaybtiisa ka qaato ciidamada dowladihii soo diray iyo cid kastoo gacanka geysatana waa uga mahad celinaynaa runtii dadaalka ay geysteen iyo inay oggolaadeen in ay ka qayb qaataan soomaaliya sida nabad loogu soo celi lahaa taasna maanta waa mid la dul taagan yahay dhiigga baxay iyo dhiidka baxay maanta natiijadiisa aan dul taagannahay mana oggolaa doonno wax kasta oo naga weecinaya ujeeddadeenna booqashadan waxay ahaaday inaan dhiiri gelinno ciidamada isbeddelka socdana aan mataqaanaa ragga la baxayana aan sagootinu ragga imaanayana aan soo dhaweyno waana garan ka siin hawlaha culus ee ay ku jiraan ciidamada emerson iyo sida daacadnimada iyo kartida laha ay shaqadooda u guteen marka waxaad arkaysiin labada meeloo hadda aan tagnaba inay si wanaagsan nabadooda u sugan tahay ujeeddada ka dambaysana ay tahay in aan fahamno maxay haayaan ciidamada emerson maxay haayaan ciidamadeennu mar kale waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano fursaddan in fursad weynu ay jirto oo soomaaliya lagula soo celiyo nabad waxaad la socotiin sida aan kala go'a lahayn ee howlgalladu ay u socdaan marka dowladduna xoogga waxay saaraysaa howlahaas amniga inaysan kala go'in oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhammaadaan si dadka soomaaliyeed ay u helaan fursad guryahooda ay ugu soo laabtaan fursad shaqooyinka ay ku qabsadaan